Warbaahinta RSV hargabka iyo qufacu waa wax caadi ah xilliga qaboobaha. Markaad ilmahaaga qufac hiinraag wata ku aragto, waad walwali kartaa. Maanta waxaan doonayaa inaan kuu sheego fayras la yiraahdo RSV Respiratory Syncytial Virus, kaasoo badanaa keena hargab iyo qufac iyo neefsashada oo dhibta dhallaanka laba sano ka yar. RSV waa wax aad u joogto ah, si fududna loogu faafin karo qof ilaa qof, iminkana wuu soo batay. Dhallaanka uu ku dhaco RSV waxaa ku dhaca infekshan loo yaqaan bronchiolitis oo keena dhibaatooyin neefsashada ah. Bronchiolitis waa infekshan si caadi ah ugu dhaca carruurta ka yar laba sano. Wuxuu infekshani cidhiidhi ku keenaa hawo-mareenka sambabka, taasoo keenta in neefsashadu ku adkaato ilmaha. Markaa waa muhiim inaad garato calaamadaha bronchiolitis si aad ula xiriirto dhakhtarkaaga ama adeegga emergency-ga si degdeg ah. Dhacdooyinka badankoodu waa kuwo khafiif ah oo laba ama saddex toddobaad ayuu ku ladnaadaa ilmuhu, laakiin astaamaha infekshanka ayaa walwal gelin kara waalidka. Dhallaanka iyo socod-barashada aad uga bukooda bronchiolitisku waa kuwa laba bilood ka yar, kuwa hore u dhasha ama dhiciska ah, kuwa wadnaha ama sababka jirka qaba, kuwa difaaca jirkoodu daciif yahay, ama kuwa jir qaba sida muscle dystrophy. Markaa waa maxay calaamadaha bronchiolitisku? Calaamadaha hore ee bronchiolitisku waa kuwa hargabka oo kale, sida qufaca iyo sanka oo duufka da'o, laakiin ilaa saddex cisho ka bacdi ilmahaagu wuu ka dari karaa oo waxaa ku dhici kara qandho ama xaraarad sarreysa, qufac qalalan oo isdaba joog ah, cunitaanka oo dhiba ama u diido, hiinraag, neefsasho degdeg ah oo sanqadh badan. Badankaaba waad ku daryeeli kartaa ilmahaaga guriga intay calaamadaha bronchiolitisku ka tagayaan, laakiin si joogto ah u fiiri ilmahaaga xataa habeenkii. Ka jooji neersalida ama qofka ilmaha ku xanaaneeya. Ha ku cabbin sigaar guriga ama ilmaha agtiisa. Kor u hay ilmahaaga si neefsashada iyo cunitaanku ugu fududaadaan. Dhallaanka sii naaska ama masaasad si yar oo joogto ah. U dhaxaysii biyo naaska ama masaasada si aanu u haraadin ilmuhu. Si xumaddu uga jabto, sii paracetamol ama ibuprofen adoo ka fiirsanaya da'dooda. Isticmaal saline ama biyaha milixda leh ee sanka dhibcaha ka hor intaanad caano ama cunto siinin. In yar oo malab ah way dhimi kartaa qufaca badan, haddii ilmahaagu ka weyn yahay hal sano. Haddii aad ka walwasho ilmahaaga, mar walba la hadal dhakhtarkaaga ama wac NHS one one one, wac nine nine nine, oo dalbo ambulance ilmahaagu haddii neefsashadu ku adkaato ama uu dareemayo daal xagga neefsashada ah. Haddii muruqyada feedhuhu isku dhegayaan markuu neefsadaba, haddii neefsashadiisu gux badan sameynayso, haddii neefsashadiisu farac weyni u dhexeeyo, ama carrabka ama dibnuhu buluug ama midab caddaan ah oo cirro oo kale noqdaan. Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah, booqo www.contact.org.uk/rsv. Thank you.